ee waxaan idinku yeedhay dacwad aan ka gudbiyey guddi lagu magacaabay guddiga fulinta ee gobollada waqooyi oo loogu talagalay inay halkii dowlad goboleedka golihii wasiirada dowlad goboleedka ay galaan guddigaasi warqaday qoreen oo ay shaaciyeen bishii bishii bisha novembar soddonkeedii ayaan dacwad ka ahay sababtaan dacwad uga hayna waxa weeyaan dadka musharaxiinta ah ee warqadda u geystay baan anigu ka mid ahaa kadibna way iga reebeen liiskii musharaxiinta sababay iigu reebeen ama iiga reebeen ma garanayo wax waan kaf garan karaa oo dadka qaarkood ee guddiga ka midka ahaa waan fahmi karaa macnahay u jeedaan iyo sababaha ay iga reebeen oo laba macno labaduba yeelanayaan mid uun iska nac ah iyo mid ah in dad meesha ku jira ay soo baxaan labadaas sababoodba horta waa kulliba dadka qaarkood oo meesha ku jiray guddiga ka mid aha waa ka mid waxaan leeyahay anigu waxaan ahay nin soomaaliyeed wadaniya waxaan ahay nin yunyaniis ah oo anigu ah u taagan midnimada dalka soomaaliyeed waxaan u joogay dalkan xamar inta badanaa waktigayga ugu qaatay ee aan reerkayga iyo xaaskayga iyo carruurtayda iyo waxayga uga go-ayna waxa weeye waa midnimadaas aan u taagnahay haddaba waxaan anugu ahaa nin madax baan soo ahaa in badan waxaan soo noqday sarkaal buriisoo gaashaanla saraa waxaan soo noqday xeeraaliye ku-xigeen waxaan soo xigay garyanqaanka guud baan soo noqday waxaan soo noqday xildhibaan waxaan soo noqday wasiir waxaan soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen ilaa aan guddoomiye maxkamadda sare markii ugu dambeysay ahaa intaasoo dhan inaan ahaa oo aan khibradaan leeyahay iyo aqoontaydana waan u gudbiyey iyaga waxaan qabaa inaanu jirin qof aniga iga khibro badan iga aqoon badan iga waaya aragsan oo dadka isu soo sharaxay aqalka sare uu ku jiroba iyadoo sidaasba yaa layidhi adigu liiskaba kuma jirti xaq baanu leeyahay inaan liiska ka mid noqdo xaq baanu leeyahay inaan isu sharaxo sharcigaa ii fasaxaya qodobka labiyo labaatanaad ee dastuurka qaranka wuxuu leeyahay qof wal oo dhammeeyey shuruudihii loo baahnaa ee baarlamaan lagu noqonayay oo dhan xaq buu leeyahay inuu sharaxo lana sharaxo okay shuruudaha baarlamaanka lagu noqonaya waa maxay qodobka siddeed iyo konton ee isla dastuurkaasaa sheegaya waxa weeye qofku inuu waddan yahay oo soomaali yahay waxa weeyaan inuu caafimaad qabo weliba maskax ahaan u caafimaad qabo waxa weeyaan inuu leeyahay shahaadad aan u dhiganta amaah dugsiga sare anigu iska daadee dugsiga sare iyo intaasoo dhanba waan buuxiyey shuqridahaas oo dhan oo waanan caafimaad qabaa ha inuu aanu ka yarayn shan iyo labaatan shan iyo labaatan jirka ma yarin waan caafimaad qabaa maskaxdayda iyo saad ii jeedaanba waan arkaa iyo jidh ahaanba wadanina waanahay soomaaliyada intaasoo kabakushaqeeya soomaalinimada waataan u taagnahay ee sikadari iyo aqoontan waan ka badanay iyo mid ka badan baan leeyahay oo dee jaamic baano ingiriiska ka soo qaato barister adlo waxa la yidhaaho oo dadkan koofiyadda lehe maxkamadaha ka dooda ingiriiska aragtaan iskuulka ay ka soo baxeen baan kala soo baxay oo weliba in yaroo kooban oo dad ingiriis oo badan intay dhaheen anigu aan kuwii ka gudbay ahaa marka waxa weeye waxaan qabaa nimankaasi way gafeen waxay u gafeen dhowr siyood horta qof wadani ah oo soomaaliya oo xaq u leh inuu doorasho isu taago inay u diidaan musharaxnimo maba aha meelay ku taallo anigu ma garanaya hala reebo ha dhowto hala dooran waayo hala diido laakiin meelay ku taallo anigu ma garanayo may meelay ka sheegan karan maayo se kale ee labaadna waxa weeye in labadii mudane ee beesha kaga jiray beelaha gaday biyuusi iyo biyo ciise aanay ka qayb gelin oo shan qof saxeexeen shanta qof oo isku reera walaal reer haddaan doonayo anigu shan qof oo isku reerkayaga ah haddaan doonayo waxaan joogi lahaa meesha reerkaygu joogo ma idiin sheego soomaalinimaa halkan joogaa xataa qoladaas isku magacowday somalilan ee somalilan sheegatay ama somalilaynta ah ee muxuu ahay iyaga qudhoodu waxay guddiga ay qabtaan waa guddi isku dhafa oo cid waliba ku jirto beelaha meesha gudhadalooda ku jiraan waanay ku habboon tahay oo in dad beel keliyi iyaga guddi laga soo saaro inay guddi doorato iyo wax doorato iyadu laga soo saaro ma habboona waxay ku wanaagsan tahay soomaalinimadu waa soomaalinima waxaan meesha u joogaan waa doonayaan horaan idinku sheega waxaan ku yidhi haddaan joogayo doonayo inaan reer keliya la joogo meeshaan ku dhashaan joogo anigu waan ku dhashay waan da- ku dacwoonayaa iminkaan doonaya inaan idiin sheego gobolka togdheer degmada sheekh ood ciddayada iyo dadka igu dhima ay degaan degmadaha sheekh oo gobolka togdheer ka mid a ayaan anigu u- u sharaxnaa oo saddexda qof ee gobolka togdheer la siiyey siiba kursiga labaad kursiga labaad baan u sharaxnaa anigu ka layga reebee laydiina waa gaal kursigaa laba qof oo keliya laba qof oo keliya ayaa loo soo qoray oo laga yaaba in mid bar- koodbo labada qof mid waraaba uu taag ba yahay aanu run baahayna doonayo qof unbaa loogu talagalay meesha inuu ka soo baxo meelaha qaarkood shan qof bay u soo qoreen inay iska sharixi karaan maxay iigu diideen aniga meesha aan doonayay ee labada qof ee keliya ay u ogolaadeen anigu inaan mid saddexaad ku noqdo maxaa loo diiday nin waliba waxaa meesha ku jira wuu iska arkayaa wax kasta si kasta ha ahaatee anigu waan dacwooday waxaan u dacwooday guddiga khilaafaadka dacwadaydu waan geystay mana aqbalayo anigoo wadaniya oo soomaaliya oo midnimo u joog weliba oo wali waktigayga waxaygo dham ku hallaabeen in la yidhaahdo xaqba uma lihid inaad isharaxdo yani wax kale baa sii joogeen isma shariixi kartid hallay yaan lay qaadanin haddii la doono yaan lay dooranin laakiin isma shariixi kartid waa dembi weyn weyn weyn oo waa layga laga doo- doorashada way isuma taan kartid markaa ma qaadanayo markaa sababahan idiin soo sheegay eh, yaa ah mid kow qof wadaniya ay u diideen inuu ka mid noqo inuu sharaxo oo aniga ah laba beelihii kale dadkii matelaya ciise iyaga misbaan meesha ku jirin saddex mid iyaga ka mid a ta ugu daranba weeyaane mid iyaga ka mid a musharaxiinta ku jira waxaan ahayd shuruuddu markii horeba shuruuduhu qofka guddiga ka mid noqonaya inaanu labada aqal midna u sharaxnayn qof waayo arago mas-uulana yahay marka qof iyagii ka mid a ayaaba musharaxaadma ku jira oo liisku meeshu waxay ku xaaraanoobaysaaba xaaraanba ku tahay waa sababaha qof loo diiday aniguna dadkii meelaha beelaha kale ka matelaya baan meeshaba ku jirin iyo saddex qof ka mid a iyaga oo guddiga ka mid a ayaa musharax ku qoran ku jira waxaa laygu yidhi marbay dambe marbay markuu liisku soo baxay kadib bay saxayaan naam liisku mar buu soo baxay wuu soo baxay liiskaasi waa xaaraan inta kolba dub loogu noqdo haddana lama odhan kara may waa la bedelay hebel baa laga saaro hebel baa lagu daray waxaas caqli maaha way dhacday waa dhacday marka waxaa leedahay aad baa umahadsantihiin intaasaan anigu maanta ugu doonaya inaan saxaafadda u sheego oo dadka soomaaliyeed ogaadaan anigu nin soomaali u taagan baan nin soomaaliyeed baan ahay haddii lay diido inaanan isma sharaxin oo isma sharxi kartid ba la yidhaa ay halkaa arrintu gaadho